iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka koowaad ee warqaddii koowaad oo butros salaan anigoo ah butros oo ah rasuulkii ciise masiix waxaan warqaddan u qorayaa qariibada ku kala fidhiidhsan bontos iyo galatiya iyo kabadokiya iyo asiya iyo bituniya oo lagu doortay aqoontii ilaaha aabbaha ahu horu u sii ogaa oo quduus lagaga dhigay ruuxa xagga addeecidda iyo rushaynta dhiiggii ciise masiix nimco iyo nabadu ha idiin bateen umahadnaqidda rajada masiixiyiinta oo ah badbaadada ammaanu ha u ahaato ilaaha ah aabbaha rabbigeenna ciise masiix naxariistiisa badan aawadeed ayuu mar kale ina dhalay inaynu rajo nool ku helno sara kiciddii ciise masiix ka soo sara kacay kuwii dhintay oo aynu helno dhaxal aan dhammaanayn oo aan nijaasoobayn oo aan baabba'ayn oo jannada laydinku kaydiyey idinku waxaad tihiin kuwa xoogga ilaah iyo rumaysadka lagu dhowro ilaa badbaadada diyaarka u ah in wakhtiga ugu dambaysta la muujiyo taas waad ku faraxsan tihiin in kastoo haddii ay waajib tahay aad haatan wakhti yar ku murugootaan jirribaado badan oo kala cayncayn ah waa in la tijaabiyo rumaysadkiinna oo aad uga sii qaallisan dahabka oo ah wax baabba'a in kastoo dab lagu tijaabiyo markaasaa laga helayaa mahad iyo ammaan iyo ciso markii ciise masiix la muujiyo isaga ma aydin arkin waadse jeceshihiin hadda in kastoo aydnaan arkin waadse rumaysan tihiin oo waxaad ku faraxdaan farxad aan la sheegi karin oo ammaan leh waxaadna helaysaan waxa rumaysadkiinnu ku dhammaado oo ah badbaadada naftiinna nebiyadiisii sheegay nimcada idiin imaanaysa waxay doon dooneen oo aad u raadiyeen wax ku saabsan badbaadadaas waxayna raadiyeen wixii iyo wakhtigii ruuxii masiixa oo iyaga ku jiray uu u tilmaamay markuu horay uga sii markhaati furay waxyaalaha masiixu ku xanuunsan doono iyo waxyaalaha ammaanta ah oo iyaga ka daba imaan doona oo waxaa iyagii loo muujiyey inaanay iyagu isugu adeegin waxyaalahaas laakiinse idinkay idinku adeegeen oo waxyaalahaas waxaa idin ogaysiiyey kuwii injiilka idinkaga wacdiyey ruuxa quduuska ah ee jannada laga soo diray waxyaalahaas oo ay malaa'iguhuna jecel yihiin inay fiiriyaan waa in si quduus ah loo socdo haddaba isku giijiya guntiga maankiinna dhug yeesha oo aad u rajeeya nimcada laydin keeni doono markii ciise masiix la muujiyo idinkoo ah carruur addeec leh ha raacina damacyadiinnii hore oo aad ku samayseen jaahilnimadiinnii laakiinse siduu kan idin yeedhay quduuska u yahay idinkuna sidaas oo kale dabeecaddiinna oo dhan quduus ku ahaada maxaa yeelay waxaa qoran idinku waa inaad quduus ahaataan waayo aniguba quduus baan ahay haddaad aabbow ugu yeedhaan ka nin walbaba u xukuma ee xashala'aan iyo sida shuqulkiisu yahay cabsi ilaah isku dhaafiya wakhtiga aad qariibka tihiin waxaad og tihiin inaad dabeecaddiinnii bilaashka ahayd oo aad awoowayaashiin ka dhaxasheen laydinkaga soo furan waxyaalaha baabba'aya oo ah sida lacagta iyo dahabka laakiinse waxaa laydinku soo furtay dhiiggii qaaliga ahaa oo masiix oo ah sidii wan yar oo aan wax ceeb ah iyo iin toona lahayn isaga horaa loo yaqiin intaan dunida la aasaasin laakiinse wakhtiyadii dhammaadkoodii ayaa loo muujiyey idinka aawadiin idinkoo isaga aawadiis ku ah kuwa rumaysan ilaaha isaga ka soo sara kiciyey kuwii dhintay oo ammaanay isaga in rumaysadkiinna iyo rajadiinnu ay ilaah ku xidhnaadaan aawadeed sidaad naftiinna u daahiriseen markaad addeecdeen runta xagga jacaylka walaalnimada oo aan iska yeelyeel ahayn aad iyo aad qalbiga isaga jeclaada idinka mar kale laydinkuma dhalin abuur baabba'aya laakiinse waxaa laydinku dhalay abuur aan baabba'ayn oo ah erayga ilaah oo nool oo waara waayo wax kasta oo jiir lahu waa sida caws oo kale oo quruxdiisa oo dhammuna waa sida ubaxa duurka oo kale haddaba cawsku wuu engegaa ubaxuna wuu dhacaa laakiinse erayga rabbigu weligiisba wuu waaraa haddaba kaasu waa eraygii warka wanaagsanaa oo laydinku wacdiyey iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee butroska koowaad dhagaxa nool iyo quruunta quduuska ah haddaba sidaas daraaddeed iska wada fogeeya xumaan oo dhan iyo khiyaano oo dhan iyo labawejiilannimo iyo xaasadnimo iyo cay oo dhan oo sida carruur dhallaan ah u jeclaada caanaha ruuxa ee saafiga ah si aad ugu kortaan xagga badbaadada haddii aad dhedhemiseen in rabbigu raxmad leeyahay kaas oo aad u imaanaysaan oo ah dhagax nool oo dadku diiday laakiin xagga ilaah laga doortay oo qaali ah idinkuna sida dhagaxyo noolnool ayaa waxaa laydinka dhisayaa guri ruux ah inaad ahaataan wadaaddo quduus ah si aad xagga ruuxa ugu bixisaan allabaryo uu ilaah ku aqbalo ciise masiix maxaa yeelay waxaa qorriinku leeyahay bal eega waxaan siyoon dhexdhigayaa dhagax geeseed oo weyn oo la doortay oo qaali ah oo kii isaga rumaystaa ma ceeboobi doono haddaba sidaas daraaddeed qaallinnimada waxaa leh idinkoo ah kuwa rumaysan laakiinse xagga kuwa aan rumaysnayn dhagixii kuwa wax dhisa ay diideen wuxuu noqday madaxa rukunka iyo dhagax lagu turonturoodo oo ah dhadhaab lagu xumaado waayo waxay ku taronturoodaan hadalka maxaa yeelay ma addeecsana taas oo ah wixii loo xukumay laakiinse idinku waxaad tihiin jinsi la doortay iyo wadaaddada boqorka iyo quruun quduus ah iyo dad ilaah iska leeyahay inaad ogaysiisaan wanaagga kan gudcurka idinka yeedhay oo idinku yeedhay xagga nuurkiisa yaabka leh idinku waagii hore dad ma aydin ahayn laakiinse haatan waxaad tihiin dadka ilaah idinku markii hore naxariis ma aydin helin laakiinse haatan naxariis baad hesheen gacaliyayaalow waxaan idin baryayaa idinkoo ah sidii qariib iyo dad sodcaal ah inaad ka fogaataan damacyada jidhka oo nafta la dagaallama qurumaha dhexdooda dabiicad wanaagsan ku dhaqma in meeshii ay wax xun idinkaga sheegi lahaayeen sidii idinkoo ah kuwa xumaan fala ay shuqulladiinna wanaagsan oo ay arkaan ilaah ku ammaanaan maalinta booqashada dawladda waa in laga dambeeyo rabbiga daraaddiis u addeeca amar kasta oo dadka ama ha ahaado boqorka ka sarreeya dadka oo dhan amase taliyayaasha uu isagu u soo diray inay ka aargutaan kuwa xumaanta sameeya oo ay ammaanaan kuwa samaanta fala waayo ilaah doonistiisu waxa weeye inaad samafalid ku aamusiisaan jaahilnimada nacasyada idinkoo xor ah oo aan xorriyaddiinna ugu isticmaalayn sidii jubbad aad xumaanta ku qarisaan laakiinse sidii idinkoo ah addoommo ilaah dadka oo dhan maamuusa walaalahana jeclaada ilaahna ka cabsada oo boqorka ciseeya adeegidda micnaheeda mididinyadow ka cabsada oo ka dambeeya sayidyadiinna mana aha kuwa wanaagsan oo idin roon oo keliya laakiinse xataa kuwa qalloocan waayo tanu waa wax loo bogo haddii nin niyadda xagga ilaah ugu adkaysto dhibaatooyinka isagoo xaqdarro ku xanuunsanaya markii aad dembaabtaan oo laydiin garaaco haddii aad u dulqaadataan maxay ammaan leedahay laakiinse markaad wanaag fashaan oo aad xanuunsataan haddii aad u dulqaadataan taasu waa wax ilaah u bogo waayo taasu waa wixii laydinku yeedhay maxaa yeelay masiix baa idin xanuunsaday oo wuxuu idinkaga tegey masaal inaad tallaabooyinkiisa raacdaan isaguma uu dembaabin khiyaanona afkiisa lagama helin oo isagu markii la caayey dadkii caayey caay uma uu celin markuu xanuunsadayna ninna ma uu cabsiin laakiinse wuxuu isu dhiibay kan xaqnimada wax ku xukuma oo isagu dembiyadeennii wuxuu ku qaaday jidhkiisii geedka saarnaa si innagoo dembi kala dhimannay aynu xaqnimo ugu noolaanno waxaad ku bogsateen xariijimihii karbaashiddiisii waayo waxaad u ambanayseen sida ido oo kale laakiinse haatan waxaad u soo noqoteen arijidhka iyo hoggaamiyaha naftiinna iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddexaad ee butroska koowaad nimanka iyo naagahooda sidaas oo kalena dumar yahow nimankiinna ka dambeeya in xataa haddii qaar uusan erayga addeecin ay erayga la'aantiis ku soo hanuunsamaan dabeecadda afooyinkooda markay arkaan dabeecaddiinna daahirsan ee cabsida leh isqurxintiinnu yaanay ahaan tan dibadda ah oo ah timo tidcan iyo dahab layska lulo amase dhar la xidho laakiinse ha ahaato inta qalbiga ee qarsoon taasoo leh wax aan baabba'ayn ee ah ruuxa qabow oo aamusan kaasoo ilaa hortiisa qiimo badan ku leh waayo sidaasoo kalea waagii hore dumarkii quduuska ahaa oo ilaah wax ka rajayn jiray ay isu qurxin jireen iyagoo nimankoodii ka dambeeya saaraaba sidaasoo kaley ibraahim u addeeci jirtay oo ay ugu yeedhi jirtay sayidow oo idinna haddii aad wanaag fashaan oo aydnaan ka cabsan wixii argagax leh waxaad tihiin carruurteeda nimankow idinkuna sidaas oo kale afooyinkiinna aqoon kula dhaqma sidii iyagoo ah weel tabar daran oo iyaga maamuusa sida kuwa idinla dhaxla nimcada nolosha si aan baryadiinna loo hor joogsan jixinjixa masiixiyiinta ugu dambaysta waxaan idinku leeyahay kulligiin iskumaan ahaada oo isu jixinjixa oo sida walaalo isu jeclaada oo isu naxariista oo is-hoosaysiiya shar shar ha ka celinina cayna cay ha ka celinina laakiinse duco ka celiya maxaa yeelay saas aawadeed waxaa laydinku yeedhay inaad barako dhaxashaan waayo kii doonaya inuu nolol jeclaado oo arko maalmo wanaagsan carrabkiisa shar ha ka joojiyo bushumihiisana yaanay khiyaano ku hadlin oo ha ka leexdo shar oo wanaag ha sameeyo nabad ha doondoono oo ha raacdaysto waayo rabbiga indhihiisu waxay fiiriyaan kuwa xaqa ah dhegihiisuna waxay u furan yihiin baryadooda laakiin wejiga rabbigu waa ka gees kuwa sharka sameeya waa in xaqdarrada loo adkaysto haddii aad waxa wanaagsan ku dadaashaan bal yaa wax idin yeeli doona laakiinse xaqnimada daraaddeed haddii aad u xanuunsataan waad barakadaysan tihiin haddaba ha ka cabsanina cabsigelintooda hana welwelina rabbiga masiixa ah qalbiyadiinna quduus kaga dhiga oo mar kasta diyaar u ahaada inaad u jawaabtaan nin alla ninkii wax idinka weyddiiya sabab ku saabsan rajada aad leedihiin laakiinse qabow iyo cabsi ugu jawaaba idinkoo qalbi wanaagsan leh in markii wax xun laydinka sheego hay ceeboobaan kuwa caaya dabiicaddiinna wanaagsan ee xagga masiixa ah waayo haddii ay doonista ilaah tahay waxaa ka wanaagsan inaad samafalidda u xanuunsataan intii aad u xanuunsan lahaydeen sharfalidda maxaa yeelay masiixba mar buu u xanuunsaday dembiyada isagoo xaq ah ayuu u xanuunsaday kuwa aan xaq ahayn aawadood inuu inoo keeno ilaah xagga jidhka waa laga dilay laakiinse xagga ruuxa waa laga nooleeyey ruuxii ayuu ku tegey oo wuxuu wacdiyey ruuxyadii xabsigii ku jiray kuwaas oo waagii hore ahaa caasiyiin markii dulqaadashada ilaah ay sugaysay intii maalmihii nuux oo la diyaarinayey doonnidii taasoo ay biyihii kaga badbaadeen dhowr qof oo ah siddeed nafood oo keliya biyahaasuna waxay ka dhigan yihiin baabtiiska hadda idinku badbaadiya sarakicidda ciise masiix oo aan ahayn ka fogaynta wasaqda jidhka laakiinse waxa weeye baryo ka timaada qalbi wanaagsan oo xagga ilaah ciise masiix jannaduu galay oo wuxuu joogaa gacanta midigta oo ilaah oo malaa'igaha iyo kuwa amarka leh iyo kuwa xoogga leh oo dhanba waa laga hoosaysiiyey isaga iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee butroska koowaad waa in dembiga la diido mar haddii masiixu jidhka ku xanuunsaday idinkuna sidaas oo kale isu diyaariya idinkoo iskumaan ah maxaa yeelay kii jidhka ku xanuunsaday waa ka joogsaday dembiga si wakhtiga idin hadhay oo aad jidhka ku nooshihiin aydnaan damacyada dadka mar dambe ugu noolaan laakiinse aad ugu noolaataan doonista ilaah waayo waxaa idinku filan wakhtigii hore oo aad doonistii dadka aan ilaah aaminin samayn jirteen markii aad ku socon jirteen nejisnimo iyo damacyadii jidhka iyo sakhraannimo iyo rabsho iyo qamri cabid iyo sanam caabudid xaaraan ah oo markii aydnaan iyaga u raacin nejisnimadaas badan way idinla yaabaan oo way idin caayaan iyagu waxay faleen waxay kala xisaabtami doonaan kan diyaarka u ah inuu xukumo kuwa nool iyo kuwa dhintayba waayo taas aawadeed injiilka waxaa lagu wacdiyey xataa kuwii dhintay in iyaga jidhka lagu xukumo sida dadka laakiinse ay ruuxa ku noolaadaan sida ilaah haddaba wax walba dhammaadkoodu wuu dhow yahay sidaas daraaddeed digtoonaada oo dukashada u fiijignaada wax walba hortood idinku aad isu jeclaada maxaa yeelay jacaylku wuxuu qariyaa dembiyo fara badan ismartiqaada gunuunucla'aan sida mid waluba u helay hadiyad idinka isu adeega sida wakiillo wanaagsan oo helay nimcada ilaah ee badan ee kala cayncaynka ah haddii nin hadlo ha u hadlo sidii isagoo ku hadlaya hadalka ilaah haddii nin adeegona ha u adeego siduu ilaah xoogga u siiyo in wax walbaba ilaah ku ammaanmo ciise masiix kaasoo weligiis iyo weligiisba leh ammaanta iyo dawladnimadaba aamiin masiixiyiintu waa inay ku farxaan xanuunka ay masiixa u xanuunsadaan gacaliyayaalow ha la yaabina jirrabaadda dabka ah oo idinku dhex dhacday in laydin tijaabiyo sida iyadoo ay idinku dhaceen wax la yaab lihi laakiinse sidaad u tihiin kuwa ka qayb qaatay waxyaalaha masiixu ku xanuunsaday farxa inaad farxad aad u weyn ku faraxdaan marka ammaantiisa la muujiyo haddii magaca masiix aawadiis laydiin caayo waad barakadaysan tihiin maxaa yeelay waxaa idin dul jooga ruuxa ammaanta oo ah ruuxa ilaah haddaba midkiinna yuusan u xanuunsan sida isagoo ah gacan kudhiigle ama tuug ama sharfale ama mid farageliya axwaasha dadka kale laakiin haddii nin u xanuunsado sidii isagoo masiixi ah yaannu ceebsan laakiinse ilaaha ku ammaano magacan waayo waxaa la gaadhay wakhtigii dadka ilaah xukunka laga bilaabi lahaa oo haddii innaga marka hore laynaga bilaabo kuwa aan injiilka ilaah addeecin muxuu aakhirkoodu ahaan doonaa haddaba haddii kan xaqa ahu si dhib leh ku badbaado xaggee bay ka muuqan doonaan cibaadalaawaha iyo dembiiluhu sidaas daraaddeed kuwa doonista ilaah u xanuunsada iyagoo samafalaya naftooda ammaanaha ugu dhiibeen abuuraha aaminka ah iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee butroska koowaad waanada odayaasha la waaniyo anigoo anba oday la ah oo marag ka ah waxyaalihii masiixu ku xanuunsaday oo weliba ka qayb qaadanaya ammaanta la muujin doono waxaan ku waaninayaa odayaasha idinku dhex jira ilaaliya idaha ilaah oo idin dhex jooga idinkoo aan qasab ahaan u dhowrayn laakiin raalli ka ah sida ilaah doonayo oo weliba ha u dhowrina faa'iido ceeb ah daraaddeed laakiinse ku dhowra maan diyaar ah hana u xukumina sida idinkoo sayidya u ah kuwaad u talisaan laakiinse idaha masaallo u noqda oo marka adhijidhka sare la muujiyo idinku waxaad heli doontaan taajka ammaanta oo aan baabba'ayn sidaasoo kalena dhallinyaraday odayaasha ka dambeeya oo kulligiinba is-hoosaysiiya in midkiinba midka kale u adeego maxaa yeelay ilaah waa hor joogsadaa kuwa kibra laakiinse kuwa is-hoosaysiiya ayuu nimco siiyaa waano haddaba sidaas daraaddeed gacanta xoogga leh oo ilaah iska hoosaysiiya si uu wakhtigiisa idin sarraysiiyo welwelkiinna oo dhan isaga saara maxaa yeelay isagu dan buu idinka leeyahay feejignaada oo soo jeeda waayo cadowgiinna ibliiska ahu sida libaax ciyaya ayuu u wareegaa oo u doondoonaa cid uu liqo isaga hor joogsada idinkoo iimaankiinna ku adag oo garanaya in isla dhibaatooyinkaasu ay ku dhacaan walaalihiinna dunida ku jira haddaba ilaaha leh nimcada oo dhan oo idinku yeedhay ammaantiisa daa'imka ah oo masiixa ku jirta markii aad in yar u xanuunsataan ka dib isagu wuu idin kaamili doonaa oo idin adkayn doonaa oo idin xoogayn doonaa weligiis iyo weligiisba xoogga isagaa leh aamiin waxaan warqad yar idinku soo qoray gacanta walaalkeen silwanos oo aan ku tirinayo inuu aamin yahay oo waxaan idinku waaninayaa oo marag ahaan idinku sheegayaa in tanu tahay nimcada ilaah oo run ah taas ku adkaada waxaa idiin soo salaamaya tan baabiloon joogta oo laydinla doortay iyo wiilkayga maarkos isku salaama dhunkasho jacayl ah oo intiinna masiixa kuwiisa ah oo dhan nabadu ha u ahaato